wararka naga soo gaaraya magaalada baydhabo ee caasimada gobolka baay ayaa sheegaya in ergooyinka dhismaha maamulka saddexda gobol ay xalay iska dhex doorteen guddoomiye ergooyinka u fadhiya ansixinta dastuurka saddexda gobol ayaa waxa ay guddoomiyaha ergooyinka u doorteen sheekh xasan ibraahim lugbuur doorashada oo ahayd mid gacantaag ah ayaa waxaa sheekh xasan lugbuur doortay saddex boqol iyo toddobaatan qof doorashada xalay ka dhacday baydhabo ayaa waxay kusoo beegmaysaa iyadoo weli magaalada baydhabo uu ka taagan yahay muranka dhanka maamulka madaxweynaha soomaaliya iyo guddoomiyaha baarlamaanka jawaari oo wada socda ayaa dhowaan baydhabo ka furay wejigii labaad ee shirka maamul u sameynta saddexda gobol ee koonfur galbeed soomaaliya